bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu dooron wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharma arke ayaa maantay hortegaya mar kale xubnaha baarlamaanka federaalk soomaaliya si loo sii wado dood ku saabsan ansixinta habka doorasho ee dalka ka dhacaysa sannadka labakunyotobanka qaramada midoobey ayaa soomaaliya waxay u soo diraysaa xubno ka tirsan golaha ammaanka oo u kuurgelaya hannaanka doorashada dalka ururada haweenka qaranka waa ururka haweenka qaranka ayaa xalayto magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe waxay casho sharaf ugu sameeyeen duubabka dhaqanka ee gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe maamulka degmada baraaw ee gobolka shabeellada hoosena waxay warbixin ka bixiyeen xaalad caafimaad oo soo wajahday dad deggan deegaanno ka tirsan degmadaasi baraawe wararka caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka donald trump ayaa shiinaha ku eedeeyey in ay sameeyeen boobkii taariikhda adduunka ugu weynaa maraykankuna waxa ay sheegeen xaaladda dalka suuriya ee dagaalladu in faraha ay ka baxday oo ay gaartay meel aan waxba laga qaban karin
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaaanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha shanaad sanadka labakunyotobanka kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharma arke ayaa maantay mar kale waxa uu hortegayaa xubnaha baarlamaanka federaalk soomaaliya si loo sii wado dood ku saabsan ansixinta qaabka doorashada ee dalka ka dhici doonta sannadka labakunyotobanka waa sannadkan labakunyotobanka bisha agosto ee soo socota haddaba habdhowraha baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed maxamuud ayaa arrintaasi rediyo muqdisho uga warramay bismillahi raxmaan raxiim maanta oo talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda may sanadka laba kun iyo lix iyo toban waxaa jira kulanka baarlamaanka haddaan hore usii gudagalo maanta wuxuu ku saabsan yahay in xildhibaanada ay ka doodaan hadal jeedintii ra-isul wasaaraha ku abaarnayd arrimaha doorashooyinka qaran ee laba kun iyo lix iyo toban qodobada ku saabsanaa doorashooyinka oo ra-iisul wasaaraha la fila inuu keeno way badan yihiin marka sidee u kala horumarinaysaa
sidaad ka warqabto kulankii kulankii bankii lixaad isla kalfadhiga sideedaad ee qabsoomay soddonka abriil ee laba kun iyo lix iyo tobankii waxaa la socota ra-isul wasaaraha mataqaana uu uu mataqaana uu hadaljeedin uu ka sameeyey islamarkaana xildhibaanadana loo qeybay noqollo marka xildhibaanada waxaa fursad loo siiyay inay soo aqristaan marka iyaga ayay ku xirantahay hadda qodobada marka ay daneyneen haddii mataqaana ay jiraan qodobo oo u baahan in ra-isul wasaaraha uu iftiimiyo iyo haddii ay jiraan mataqaana marka taas hadda waxay ku xirantahay xildhibaanka siduu qaabka wax soo diyaarsaday markaas uu u weydiinayo ra-isul wasaaraha ama haddii kale taleko tala tala soo jeedan oo kale marka taas waa waa saan ku sheegay xildhibaanka ayay ku xirantahay hadda siduu kala horumarinayo
ma laga yaaba in waxa dhan duuduub maanta loo ansixiyo wallahi hadda tirada xildhibaanada hortay ku xiran tahay taas haddii tirada xildhibaanada ay badan yihiin waxaa dhici karta in gaadda xitaa in oo ilaa ay galabta ay gaartay ayaa dhici karta marka marka taasi codbixinta waxay ku xiran tahay hadda tilmaanta markaa uu bixiyo guddoonka baarlamaanka
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed maxamuud habdhowraha baarlamaanka federaalk soomaaliya wefdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa bishaan mey dhexdeeda in booqasho ay ku yimaadaan dalka soomaaliya wafdigani ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ujeeddada safarkoodu waxa ay tahay in ay muujiyaan sida ay golaha ammaanku u taageersan yihiin doorashada madaxtinimo ee lagu wado bisha ogost in ay ka qabsoonto dalkan soomaaliya sida uu shalayta oo isniin ahayd sheegay safiirka dowladda masar ninka la yidhaahdo cumar cabdilqaadi kaasoo hogaamin doona wefdigan ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee booqashada ku imaanaya dalkani soomaaliya toddoba iyo tobanka ilaa kow iyo labaatanka bisha mey ayaa wafdigaasi oo ka kooban ilaa shan iyo toban xubnood waxaa sidoo kale lagu wadaa inay booqdaan magaalada nairobi ee dalka kenya iyo xarunta jaamacadda carabta ee magaalada qaahira halkaas oo wadahadallo ku saabsan sida golaha ammaanku ay uga qayb qaadanayaan oo ay u taageerayaan doorashada madaxtinimo ay ku yeelan doonaan safiirka masar waxa uu sheegay doorashada bisha agosto in tahay mid aad loo abaabulay islamarkaana dadaalka ugu xoogan qaramada midoobay golaheeda ammaanka ay ka go'an tahay in ay ku bixiyaan doorashadan ayaa waxa ay noqonaysaa tii labaad ee dalka soomaaliya gudihiisa ka dhacda ilaa sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii ururka haweenka qaranka ayaa xalay toocasho sharaf waxa ay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ugu sameeyeen duubabka dhaqanka ee ka soo jeeda gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe warkani waxaa magaalada jowhar ka soo diray cabdishakuur cali axmed munaasabadan casho sharafta ahayd ayaa ururka haweenka qaranku waxay u sameeyeen duubabka dhaqanka ee labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa dhaxtaal u ahayd casho sharafta ka hadalka dhammaystirka shirka maamul sameynta labada gobol oo odayaashu ay garwadeen ka yihiin waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane cali cabdulaahi guudlaawe waxaana uu goobta ka sheegay in gobolka shabeellaha dhexe uu ka socdo howlgalka dhanaa kooxda argagixisada ah ee al-shabaab isagoona ciidamada ku dhiirageliyey dadaalka ay ugu jiraan in al-shabaab guud ahaan laga cirib tiro geyiga soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay haraadiga ku yihiin ee gobolka waxaa kaloo rabaa inaan xaqiijiyo dhibaatadu iyagay ku badan tahay saddexay ugu jibaaran tahay intay iyagu goobta uga dhimatay khasaaraduna iyagay ku dambaynaysaa nimankaasu way sii daciifeen meesha dagaalka looga soo bilaabay sidaad ogtihiinba muqdisho ay heeday haddana waa meesha ugu dambaysa meesha maaragtaya dagaalka uu ka dhacaya labadan maalmood inta yaray ku godoonsan yihiin dalka ay ka joogaan oo farafutiriskaana insha allah haddii ay raalli ka noqdo waqti dhowaa laga sifay doonaa gudoomiye guudlaawe ayaa dhanka kale waxa uu duubabka dhaqanka ka codsaday in haweenka soddon boqolkiiba ugu yaraan laga siiyo maamulka la dhisayo haddii aan usoo naqdo munaasabadan hadda aan ku sugannahay inaan uga mahad celiyo ururka haweenka gulusha ay dhigeen markaan xafladaha isugu nimaado waxaan arki jiray iyagu boqolkii siddeetan ay goobta ku fadhiyaan labaatanna raggaa ku fadhiya waxaan kula kabtami jiray war aawa raggii ma shabaab ay ka cabsayaan dumarku waa maaragtay bannaanka ay soo istaagayna waxaa ku dhaca raggaa dhii waxaan rabaa way mudan yihiin boqolkii soddon waxaan rabaa maamulkii laga dhisay gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan maamulkii ka soo baxay inuu reference u noqdo amba meelay intay nooliyin soo qaataan sid muuqdaa nagala siiyo meeshaasi midda qaranka intaas in ka badan ha nagala siiyo waxaan rabaa marka duubabka dhaqanka inaan idhaahdo dadaalkiina sii laba jibaara haddii ilaahay raalli ka noqdo waa miro dhalaa waxaad ka shaqaynaysiin waa wanaagi gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuule sheekh axmed gaballe ayaa ka hadashay ahamiyadda maamulka loo sameynayo labada gobol uu u leeyahay bulshada dowladda ayaa wax hagaajin karta dowlad ayaa waxay dhalin kartaa inay daboosho baahida masaakiinta iyo danyarta si loo helo marka dowladnimadaas baahsan oo ka jawaabta baahida shacbiga ku nool labada gobol oo ah dad u qalma inay helaan xuquuqda ay leeyihiin iyo cadaaladda fadhiga aad u fadhidaan eed u dhabar adeegteen ee habeenii maalin aad u soo jeedaan waxaan idinku siinaynaa taageero ugaas maxamuud cali ugaas ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi iyo suldaan rashiid oo ku hadlay afka duwabka dhaqanka oo uga mahad celiyay ururka haweenka casho sharafta ay u sameeyeen dhaqanka labada gobol ayaa sheegay inay isku raaceen inta badan waxyaabihii ay kaga wada hadlayeen wejiga labaad ee shirka maamul sameynta oo la xidhiirtay in beelaha labada gobol ay qabsadaan maamulka waxaan rabaa marka rag garabku idin saaran yahay hooyaatiin walaalaatiin gabadhaatiin waxaan rabaa idinkuna ogaada rabbina waa idin qiimeeyey marka waxaan rabnaa marka inaan anagoo isku kalsoon aan shaqayno beertana la abuura wax soo saarka soo saara midhaha qeyrkaad kulidanka qaata howl badan ayaa la qabtay waan dadaalnay inta badan duubabkii iyo maxaan idhaahdaa dad badanna waa hawsha si fiican ayay mataqaanaa iskugu yimaadeen sida hortay loo yeelin waxaan rajaynaynaa duubabka walaaleen oo naga maqanne waxaan ka rajaynaynaa oon weliba ka codsanaynaa in insha allahu tacaala ayna soo garab istaagaan oo hawshaan inala qabtaan marka waxayna waanu daboola yihiin dhaliil ma jirto maalinkii dawladda timaad ayaan waxaynu kubad iyo farxan ku dhiigaynaa ma aha haantayna waanu abaaburin tahay maalinkii wasiirka arrimaha gudaha noo yimaad ama dawladda nin alla ninkii noo soo hormaro ayaan wixii qabanay aan u sheegaynay cabdishakuur ali axmed idaacadda iyo telefishinka qaranka magaalada jowhar shabeellaha dhexe
maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka warbixiyey xaalado caafimaad darro oo soo wajahay dad deggan deegaano hoos yimaada degmadaasi baraawe iyadoo maamulkana uu baaq u diray in la gargaaro dadkaasi cudurradu ay soo riteen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmadaasi baraawe faarax cabdi xiirey oo la hadlay rediyo muqdisho ayaa arrintaasi ka hadlay
arrintaas sagaal iyo labaatankii bishii dhammaato abril ilaa soddonkii soddon kowdii ilaa maanta iyo shan iyo may labadeedii ay tahay way socotay isbitaalka guud ee degmada baraawe wuxuu qaabiliyay afartan iyo shan bukaana afartan saddex bukaana hadda waxaa la baxnaaninayaa isbitaalka ku jira ilaa labaataneeye shan qofoodna waa idinteen oo bukaan waxay u geeriyeedeen shugamiyasay u geeriyeedeen intii kalena si caafimaad laqabtay isbitaalka uga baxeen welina magaalada uu ka jiraa maamulka iyo wiilaas uu leeyahay communitiga iyo amniga iskaalmaysan arrintaas tillaabooyin badan aan ka qaadnay oo waxaan heli karnay daawahay iyo araristi iyo wixii gurigna aan siin karno o dhanna waa aan fidinay arrintaas culays samana waa sax oo magaalada ka jirtaa waa gartay hadda dhibaatadaasi waa ba-an tahay markii saddexda maalmood ugu dambeysay ee afartan iyo saddex kiis isbitaalka soo gaareen maxaad ka qabateen adinka howlihii samafalka adaa u qaabilsan maxaa qabateen maxaad maxaase idin qabsoomi waayed codso lahaydeen cabdinuur waxaa lala dhixi karaan kanaa oo aan maamulka oo qaban karo waan qabanay oo ay ugu horreydo dadka in loo gurmado in la gaarsiiyo aragasi iyo wixii kale la heli karo daawooyin sidoo kale embooyinkii iyo waa loo gurmaday oo dadka waan kor taaganaa xilligaan kula hadlayo isbitaalkaan ku suganahay waxaan isku dayna intii tabartanaa inaan badbaadino dhallaanka dadka u badan ee aad u taabaaleysan yahay waayeelka oo isbitaalka lasoo gaarsiiyaha nasiib daro waa aan dadaalnay laakiin dad badan oo walaalaa oo aan jecel lahay nafteedii meesha ku waayo ku dhintay oo dadkaas aan kuu sheegay santa qof waa ay kuwayaaba kala duwan labadii ugu dambeeyay maanta isbitaal ku geeriyeedeen hadda arrintu waa aan dadaalnay maamulkuna waa dadaala laakiin cabdun war arrintu waxay u baahan tahay heer qaran ay u baahan tahay oo in la iskaalmaysto meesha waa meel hadday saa ogtahay caasimada ka fog hayado badan oo kama howl galaan waxaan codsaynaa arrintaas in garabna ka siiyo intabartana waa qabna laakiin arrintu waa naga culus waxaan codsaynaa dowladdana waa koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka iyo cid walbaba wax ka geysan karta arrintaas arrin aad iyo aad u dhib badan waayo dadkuna aad u liitaan arrinta waa socotaa inkastaan wacyigelin badan samayno oo hawsha socoto waxaan codsayna arrintaas inaa ka garab siiyo arrintaasna waa wax jira ma garan waa gartay dadka faraha badan leh ee dhowr iyo afartanka ruux ah ee isbitaalka loo soo dhigay kiisaska la xiriirsan shuban biyuudka ma magaalada baraaw gudaheeday ka yimaadeen mise deegaano ku dhow ayaa jira oo waxay ka soo gaareen
cabdinuur lixda xaafadooda magaaladu ka kooban tahaba waa ka jiraa suwanbiyeedku waxaa kaloo inoogu yimaadeen sidee u dhidhowo sida ambarees oo kale iyo carshaanley iyo u dhidhow sidaasoo kale roobow iyo randadaa laga keen keenay aan saas u badnayn laakiin sida ugu badan waxaa waaye tuulooyinka mikale magaalada iyo eeriyada xeebaha u dhow markii roobka da-ay oo wadi roobka yimid miyow iyo cudurkuba waa isla socdeenaan moodaayo
waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada baraawe faarax cabdi xiirey oo wariyaheena cabdinuur muudey uga warramayey xaalado caafimaad darro oo ka jira deegaano ka tirsan degmada baraawe halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya murashaxa xisbiga jamhuuriga dalka maraykanka ugu tartamaya doorashada madaxtinimo ee waddankaasi donald trump ayaa ku eedeeyey dowladda shiinaha in ay kufsatay dalka maraykanka taasoo qayb ka ahayd dhaleecayn cusub oo mar kale uu ku bilaabay siyaasadda ganacsiga ee waddanka shiinaha trumbe oo taageerayaashiisa kula hadlayay gobolka la yidhaahdo indiana ee dalkaasi maraykanka ayaa waxa uu sheegay in dowladda shiinuhu ay mas-uul ka tahay boobkii taariikhda adduunka ugu weynaa ee ganacsiga ay ku sameeyeen ninkani oo ka mid ah ragga milyuneerka dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in maraykan in dowladda shiinuhu ay ku tala gashay in badeecadaha ay dibadda u iibgeyso ay adduunyadoo dhan ka sayd caliyayaan oo ay qabsadaan waxyaabihii maraykanku ay iibgey jireen waxauu sheegay dhibaato weyn in shirkadihii iyo shaqaalihii maraykanka uu ka soo gaadhay waxyaabaha faraha badan ee suuqyada caalamka ay ku fatahayso dowladda shiinaha isagoo ku jira doorasho ololaha doorasho ee markaasi uu ugu jiro xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay inaanay suurtagal ahayn in maraykanku uu ka aamuso kufsi uu sheegay in dowladda shiinuhu dalkaasi ay ku hayso waxa uu yidhi hadda waa inaan u istaagno xaaladda in aan bedelno waxaana ku qasbannahay inaannu adeegsanno maadaama aan leennahay lacag awood badan oo wax ka bedeli karta xaaladda ganacsiga ee dalkaasi maraykanka dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi shiinaha ling yong uu sheegay in dowladda maraykanka ay hadda ku jirto jawi tartana oo aad u adag islamarkaana uu sheegay in dadka shiinuhu arrintaasi ay arkayaan dowladda shiinahana ay ka go'an tahay in ay kulciso ganacsiga iyo dhinaca warshadaha xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka john kerry ayaa waxa uu sheegay in xaaladda dalka suuriya ay faraha ka sii baxayso arrintani ayaa waxa uu ku tilmaamay markii ay timid oo ay meesha ka baxday xabadjoojin aan caga badan ku taagnayn oo la dhex dhigay kooxaha mucaaradka iyo dowladda dalkaasi suuriya isagoo la hadlayay diblomaasiyiin ka socda qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry waxa uu sheegay in xoogaa horumara laga gaaray meelmarinta xabadjoojinta laakiin waxa uu yidhi xilliyadii dambe waa ay jabtay taasoo keentay in dad badani ay naftooda ku waayaan waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay dadaallo xoogan oo dib loogu soo celinayo dhaqangelinta xabadjoojintii u dhexaysay mucaaradka iyo dowladda waddanka suuriya xabadjoojintan ayaa in muddo ah lagu nasiyey iyadoo markaasi maalmo ay joogsadeen dagaaladii labada dhinac u dhexeeyey hase yeeshee toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa arrintii dib u bilaabatay iyadoo la sheegay laba boqol iyo konton qof inay ku dhinteen sagaalkii maalmood ee u dambeeyey duqaymo dowladda suuriya ay ka geysanaysay magaalada xalaba waddankaasi shalayta oo isniin ahayd kooxaha xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa waxa ay sheegeen ciidamada dowladdu in madaafiic ay ku garaaceen deegaano mucaaradku ay gacanta ku hayeen ugu yaraan saddex qofna halkaasi ay ku geeriyoodeen xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry waxa uu markaasi sheegay in loo baahan yahay hardanka ka soconaya dalka suuriya oo hadda faraha ka baxay in wax laga qabto isagoo sheegay arrin welwelle intaasi ay tahay dowladda suuriya ayaa waxa ay iyadu sheegaysaa in mucaaradka dhinacooda ay bilaabeen dagaalka halka mucaaradku iyana ay ku eedaynayaan dowladdu in duqaymo ay dib uga bilowday deegaanadii iyagu ay gacanta ku hayeen dagaalada dalka suuriya oo shan sano galay ayaa waxa ay garaabteen nolosha kumanaan qof iyadoo kumanaan kalena ay barakaceen ilaa iyo haddana ma muuqato wax ilaa haddana ma muuqato wax hala oo arrintaasi laga gaaray iyo xabadjoojin magaalada janeefa switzerland horey loogu heshiiyey in ay dhaqan gelayso iyadoo weli duqaymadu deegaanada qaarna ay kasii soconayaan inkastoo saakayto la sheegayo xaaladdu in ay degan tahay deegaanadii shalayta duqaymadu ay ka dhaceen warkii oo dhegaystayaal subaxnimadan idinkaga imaanayay radio muqdisho ee codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii warkeenu uu seego waxaa isagoo maqal iyo qoraal ah ka heli kartaa boggeena internetka ee radio muqdisho dhomed